wax sameeyaba nabi muuse ma sugaya waa kusoo boodaya waa kusoo booday marka nin wuxuu ahaa shareecada ilaalinteeda iyo ilaahay yani xurumaadkiisa ku adag buu ahaa waa kii macna yani reer banu israa'iil markay nabi waxay samayn jireen ficil xun bay yaqaaneeno raggoodu meel intay isugu yimaadaan bay iyagoo qaaqaawan meel ku qabaysan jireen say dharka wada dhigtaan nabi muuse marka ayaga lamuna qabaysan jirina meel cidluhu tegi jiray keligiis markaasay xanteenoo waxay yidhaahdeen wuxuu keligii meesha u tegayay ragga dee rag ma kala xishoon jirine wuxuu meesha cidladahay u tegayo innahu aadar sheeluu qabaa sawmaha waa nin sheelo qaba sheelo quuq buu qabaa wuxuu meelaha ugu dhuumanay marka nabi nagay wax ka sheegeen way dhibeen soomaha nabiga kaa ilaahay leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiha kuwii nabi muuse dhibay oo kale ha noqonina ha dhibina adinku nabi maxamed ha dhibina sala allahu alay sl waxa ka sheegina marka maalinkii dambe asagoo nebi muuse la beri yeelayo oo waxaa cudurka la sheegaya inuusan qabin uu ilaahay daahirinayo meel cidlaa buu intuu tegay oo maradiisii dhagax saartay dhagax buu intuu dul saartay ayuu qabaysi galay markuu qabayskii bogay oo isi soo laabo uu leeyay maradii aad qaadatid dhagix unbaa maradiis la sii daayay ilaahay cilmigiis markaasuu nabi muusena ka soo dabaro sawbiya xajar sawbiya xajar war dhagaxyahu maradaydiisii war marada ii dhig waa daba ordaya ushiisina waa wataa suu u soo ordaya dhagixii reer bani israa'iil oo jamaacaho meel joogo raggoodii meel tuuran yahay iyuu bartankoodii soo istaagay markaasaa nabi muuse si fiican loo arkay wax sheelaha iyo wax balaayaha inuuna qabin waa oo nin taama uy markaasuu si usoo socday ogow arrinta laga doonayo waxay ahayd un in la beri yeelo oo waxa ay sheegayeen waxba inuun ka jirin la caddeeyo wa way arkeen marka inuuna balaayo qabin soo ma dhagixii waa iska istaagay marka maradii buu ka qaatay maradii buu xidhay markuu maradii xidhay dhagixii buu marka ushi ku bilaabay dhagixii ayuu nabi muuse ayuu garaacay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ka marka calaamadii uu ku dhubtay dhagixii ilaa hadda way kasii muuqataa ayuu nabigu leeyahay ya toddoba goor buu ku dhuftay ushi markaasay dhagixii calaamad ku noqotay calaamad waa xanaaqkiisii intaa wuxuu dhagaxa u garaacaya wey dee maradii buu kala cararay sooma markaasuu yacni qoladiibuu kusoo dhex riday weliba marka carada markaad ilaahay dartii u caroonaysa waa fiicanta diinta difaaceeda markaa u caroonaysa waa fiicanta maxaa la diidayaa un yacni markaad adiga naftaada u caroonaysa wax kasta haddii lagugu sameeyo naftaada intiqaam ha u samayni ha u aaragudanine waayahay iska iska taxamul iyo dulqaad yeelo iska cafiyo qofka wax kugu sameeyo laakiin ilaahay diintiisa markii wax laga sheego inaad carootaa la doonaysa marxaba haakada ثuma ina hada اxadiiثa xadiiث cadiim wey wahwa min jawaamic اlkelim lannahu jamaca bayna khayriya dunya wاlaakhira addunya aakhira khayrkoodii ayuu nabigu ku kulmiyey salى اllahu alayh wasalam rawahu الbukhaari baa xadidka wariyey alxadiiث saabic cashar xadiidkii toddobiyo tobnaad can abi yaclى waxaa laga wariyey shadaad bin aws radi allahu canhu can abi yaclى saxaabiga la yidhahdo waxaa laga wariyey ayahay shadaad bin aws magaciisa la yidhaahdo radia allahu tacala can huwa akhii xasaan binu haabit huwa ibnu akhiih xasaan binu haabit xasaan binu haabitkii shaacirka ayee la yaqaanay walaalkii baa dhalay walaalkii ayaa dhalay waay wa kaana jaamican buu ahaa bayna alcilmi waalxikmati ninkan la yidhaahda shadaad binu aws nin kulmiyey buu ahaa bayna alcilmi iyo waalxikma cilmi iyo xikmad buu isku darsaday iyo fasaaxo wa hiya xikmadu alcamalu bilcilmi cimilko cilmigoo lagu camalfalaa waxaa la yidhaha xikmad waay haddii aad cilmiga ku camalfasho oo wixii aad baratay ama aad maqashay aad ku camalfasho xikmad baa ilaahay kaa keenaya wa qaala abudarda wuxuu yidhi inna likulli ummatin faqiihan ummad la arka waxay leedahay faqiih nin aqoon badan oo faham badanoo diinta yaqaano wa inna faqiiha haadihi alumma ummaddan faqiiheedu shadaad ibnu aws waay shadaad bin aws ninka la yidhahdo wa inna min annaasi dadka waxaa ka mida buu yidhi abudarda inna min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yu'taa la siiyey cilman cilmi la siiyey walaa yu'taa xilman laakiin dulqaad aan lahayn nin cilmi iyo aqoon la siiyey oo aan dulqaad lahayn baa jiro wa inna abaa yaclaa ninka abaa yacla la yidhaha waa shadaad bin awse qad uutiya waxaa la siiyey cilman iyo wa xilman cilmi iyo dulqaad baa laysugu daray ninkaas wa qiila waxaa la yidhi innahu ninkaan shadaad la yidhaha bnu aws fadula cala alansaar ree ansaareed buu ahaa ansaar wuxuu kaga faadil noqdo kaga fadli batay bikhislatayni laba khislo bibayaanin fasaaxo idaa nadaqa markuu hadlayo markuu hadlayo waa nin fasaaxo badan oo hadalkiisu fasixiya wa bikadmin cara yacni idaa qadiba wa bikadmi lqaydi caradiisoo uu qarinayo idaa qadiba markuu caroodo wa markuu caroodana yacni caradiisa lama garanayo wuu qarinayaa wa wa kaana wuxuu ahaa idaa dakhala alfiraasha gogashiisa markuu tago intuu guriga taga markuu gogasha ku seexdo yataqallabu calayhi gogashuu ku gedgadoomayaa walaa ya'tiihi nawmu hurdo ka soo dhici mayso fayaquulu wuxuu leeyahay allaahuma allahayow ina naara naar naarta ayaa qad asharadni isoo jeedis wa adhabad way iga tagsiisay canii xaggayga annawmu hurdadi waxay hurdadii iga soo dhici lahday waa khawfu naar oo naar cabsideed wey uma yaquumu markaasuu kacaya fa yusallii salaad buu bilaabaya xataa yusbaxa ilaa waagu u baryo ilaa waagu u baryo salaaduu wadaya wa kaana wuxuu a yaquulu mid yidhaahdo inakum adinku lam tarow miina arag min alkhayri khayrka ilaa asbaabahu khayrka adin miina arag ilaa sababihiisa un moogi sababta khayrka lagu helo unbaad aragteen moogi laakiin khayrkii miina arag walam tarow min ashari shartana miina arag ilaa asbaabahu asbaabtiisa un moogi alkhayru khayr kulluhu dhammaantii bixadaafiirihi bijamiicihi waaye bijumlatihi khayroo idil fi ljannati janno unbuu ahaaday khayroo idil madooni janno unbuu ku jira washaru shar kulluhu dhammaantii bixadaafiirihi bijamiicihi shar oo dhan oo waxba ka maqnayn fi naari naar unbuu ahaaday dee qof naar tegey maxaa sharoo u dhiman de sharba uma dhiman wa ina dunyaa adduunyo cardun xaadirun waa badeeco xaadir oo halkaa lasoo dhigay ya'kulu minha albaaru waalfaajiru ninka baariga ilaahay ka baqaya ilaahay ka cabsadayna waa cunaya waalfaajiru midka faasiqa ilaahay ka fogaadayna waa cunaya waa badeeco banaankaa lasoo dhigayo cardun xaadir waay wax qiimaha ma leh yaakulu minha albaaru waalfaajir waay waalaakhiratu aakhiradii wacdun saadiqun waa wacdi run ah wey waa ballanqaad ilaahay uu ballanqaadayo run ah yaxkumu fiiha waxaa xukumaya malikun qaadirun malik qaadira wey waa ilaahay walikullin banuun mid la arkaba waxay leedahay ilmo adduunyana awlaad bay leedahay aakharana ilmo unbay leedahay fakunuu ahaada min abnaa'i alaakhira aakhira ilmaheedii noqda walaa takunuu min abnaa'i dunya adduunyada abnaadeeda ha noqonina waa marxaban wa ruwiya waxaa laga wariyay canhu shadaad annahu qaala inuu yidhi shadaad bin aws samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul nabiga ayaan maqlay oo leh idaa kanaza naasu dadku hadday kaydsadaan adahaba waalfida dahab iyo filla hadday dadku kaydsadaan oy bengiga dhigtaan bengiga hadday dadku lacaga ku shubtaan aye fagniz anta adigu waxaad yacad kaydsataa haaulaa'i ilkelimaat kelimooyinkan adigu kaydso oo istoorkaaga iyo bakhaarkaaga ku shubo allaahuma innii as'aluka habaata fi alamri waalcaziimata cala arushdi wa as'aluka shukra nicmatika wa xusna cibaadatik وأsألka min khayr ma taclam وأcuudu bika min شhari ma taclam وأsتakfiruka lima taclam inaka anta calaamu اlغuyub kelimaadka adigu kaydso saasaa nabiga ka maqlay allahuma allahayow inii asأluka waxaan ku su'aalanaya ahabaata fi اlamr amarka oo lagu sugnaado wاlcaziimata calى الrushdi yani hanuunka iyo khayrka oo loo qasdo وأsأluka shukra nicmatika nicmadaada shukrigeedaan ku su'aalanaya iyo waxusna cibaadatika cibaado wanaagsan waay waasaluka ilaah waxaan ku su'aalanayaa min khayri maa taclam waxaad og tahay adiga khayrkiisaan ku su'aalanaya wa acuudu bika waxaan kaa magangelinayaa min shari maa taclam waxa adiga aad og tahay shartiisa wa astakfiruka ilaah waan kaa qufraan dalbayaa limaa taclam waxaad adiga og tahay oo aniga aan sameeyey ii dhaaf ilaahayo inaka adigu anta callaamu lquyuub waxa qeybka oo maqan allihii og baa tahayo saasaa nabiga ka maqlay buu leeyahay shadaad bin aws imaamu turmidi imaamu nisaa'i imaamu turmidi xadiidkaa wariyey imaamu axmed musnadkiisa ayuu ku wariyey abu nucaymna fi lxilya ayuu ku yidhi xilyat lawliya ayuu ku wariyey walamaa xadarat lwafaad geeridu markay kusoo xaadirtay shadaad binu aws qaala wuxuu yidhi ina akhwafa maa akhaafu waxa aan baqayo waxa ugu cabsi badan calaa haadihi lummati ummaddan aan oga cabsanayo alriyaau istutus iyo washahwat lkhafiya shahwada qarsoon waay istutus iyo dadka a istutuso iyo shahwo khafiyaa waay yacni waxbaad jeceshahay oo aad doonaysaa yani wixiina waa wax qarsoon waay ashahwat lkafiya waay marxaban shadaad ibnu aws waay uma ina shadaadan sakana bayt almaqdis baytulmaqdis ayuu askunay wa wulida bihi aayahay wa wulida lahu bihi meeshaasaa ilmo loogu dhalay wa tuwufiya fiihi sanata hamaani aayahay wa khamsiin konton iyo sideed markay hijradu ahayd ayuu dhintay can khamsin wa sabciina sana wa qabruhu bidaahiri baab raxma halkaasuu ku yaallaa qabrigiisa waay baaburaxma meesha la yidhahdo qudus meeshaasuu ku yaalla axaadiis badan ayuu nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam haye axaadiistiisa waxaa ka mid ah xadiidka imaam bukhaari uu warinaye sayid اlistikfaar isaga ayaa laga wariyey allahuma anta rabbi laa ilaaha ilaa anta khalaqtani wa ana cabduk wa ana calaa cahdika wa wacdika ma sadactu acuudu bika min shari ma sanactu abu'u laka binicmatika calaya wa abu'u bidenbi faاkfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta sayid اlistikfaar baa la yidhaha sayid اlistikfaar istikfaartao dhan sayidkeedii waayo marka imaam bukhaari baa xadiidkaa warinayo shadaad ibnu aws baa laga warinaya naftiisa ayaa laga warinaya saxaabigaana laga warinaya ay wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii aad tidhaahdo allaahuma anta rabbii allaahuma allahayow anta adigu rabbii rabbigay baata laa ilaaha mid la caabudoo kale ma jira ilaa anta adiga mooyaane khalaqtanii ilaah waadi abuurta wa ana cabduka anigu addoonkaagi baan ahay wa ana anigu calaa cahdika ballankaagi baan ku suganayo wacdika yacni yaboohaagi ma sadactu intaan awoodo acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa sanactu wixii aan sameeyey shartiisaan kaa magangelaya dembiga iyo xumaanta aan samaynayo sharteedaan ilaahu kaa magangelaya abuu-u waan qirayaa laka adiga binicmatika adiga nicmadaadi calaya aad iigu nicmaysa wa abuu-u ilaahu waan qiranayaa actarifu waaye bidembii dembigaygii baan ilaahu qiranaya fakfir lii ilaahu ii dhaaf fa innahu laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafa ilaa anta adiga mooyaane man qaalahaa ninkii yidhaahdo min annahaari maalinkii ninkii yidhahdo hal mara muuqinan asagoo rumaysan bihaa oo fa maata dhinto min yowmihi maalinkaa dhinto qabla an yumsiya intuuna gabalku dhicin fa huwa min ahli ljannati binabu waa ahlu janno waman qaalahaa ninkii yidhahdo min alleyli habeenkii walxaal huwa muuqinun biha asagoo yaqiinsano famaanta qabla an yusbixa famaata qabla an yusbixa waagu intuuna u baryin buu dhintay fa huwa min ahli ljanna aaya ninkaa waa ahlujanno marxaban marka saxaabigaa la yidhaha shadaad ibnu aws wuxuu nabiga ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nabigu ina allaha kataba alixsaan ina allaha ilaahay kataba ilaahay wuu qoray wuu qadaray awjaba wa farada ilaahay wuu qadaray alixsaana wanaaggii aaya calaa kulli shay wax la arkaba ilaahay wanaag buu u qoray wax la arka wanaag buu ilaahay u qoday taxsiinu lacmaali almashruuca acmaasha la samaynaya inaad wanaajisaan la yidhahda ixsaanka waay wax la arkaba yacni calaa kulli shay yacni calaa kulli mukallaf qof kastaoo mukallafa inuu wanaagga sameeyo yaa ilaahay ku farad yeelo ku waajibiyo marxaba ama qof la arkay waxaa laga doonayaa oo laga dalbayaa inuu wanaagga sameeyo wanaag inuu sameeyo yaa laga doonaya macnuhuna waxaa weeye ina allaha tacaala ilaahay dalaba minkum ilaahay wuxuu idinka dalbayaa haddaad mukallifiinti tihiin alixsaana fii kulli shay wax la arka inaad wanaag u samaysaan ay wanaag inaad u samaysaan wax la arkabo marxaban marka kullu shayba wanaag baa loo qadaray inaad wanaag u samaynaysaan baa la u samaysaan baa la rabaa macnaheedu waxa weeye wax la arkabo nafta waa inaad wanaag u samayso ehelka iyo yacni dadkii khaadim khaadim shaqaalahaagii kula noolaa dadka oo dhan xataa xoolaha wixii nafley oo dhan wax la arka ixsaan baa lagaa doonaya inaad u samayso waa ixsaan iyo wanaag iyo naxariis inaad u samayso iyaa la doonaya nafta seed ixsaan ugu samaynaysaa fa huwa an yaxmilahaa calaa ficli daacaat nafta wanaaggeedu waxaa weeye ixsaankeedu inaad daacada iyo khayrka ku samayso waijtinaabi almukhaalafaat wixii xun oo dhanna aad ka fogaato wa nafta ixsaankeedu waa saas haddii kale dee haddaad xumaan un samayso oo daacadiina ka tagto haddee nafta balaayadeeda dhibkeedun baad ka shaqaynaysaa xale waa la cadaabayaa akaaw ko wa anlaa yuuridahaa nafti waa inuusan ku aroorinoo mawaarida suu meelaha xunxunka awan walaa yadlimahaa nafti waa inuusan dulmin bimacsiyatin macsiya waa inaadan ku dulmin aka walaa yudiicahaa waa inuuna ku adeecin naftaada fii kulli maa turiid waxay doonayso o dhan naftaa ku adeeci marxaban wa ama alixsaan ila alahli iyo walkhidami ehelkaaga xaaskaaga ilmahaaga dadka shaqaalahoo yacni kula nool ixsaanka loo samaynayo fa huwa an yucaashirahum bilutfi wa xusni alkhuluq naxariis iyo dabeeco dhaqan wanaagsan inaad kula dhaqataan la dooni waya'muruhum bilmacruuf wanaagga waa inuu amro wayanhaahum cani ilmunkari xumaanta waa inuu ka reebo wa yucallimhum waa inuu bara maa yaxtaajuuna ilayhi waxay u baahan yihiin walaa yukallifuhum waa inuuna ku kallifin maa laa yudiiquuna waxayna tabar u haynin walaa yudiicahum waa inuuna dayicin faqad qaala sala allahu calayhi wasalm nabigu wuxuu yidhi kafaa bilmari isman ruuxa waxaa dembi ugu sugan yacni ugu filan an yudiica inuu dayaco man yacuulu dadkuu nafaqaynayo dadkuu nafaqaynayo inuu inuu yacni uu yacni layaco yaaba dembi ugu filanba qofka marka waa inaadan dayicin waayo wa ama alixsaanu ilaa saa'iri innaas dadka intiisa kale wanaagga aad u samaynaysa waa maxay fa huwa allaa yaqushahum waa inuuna khayaanin bal yansaxa lahum waa inuu u naseexeeyo ويحسن صحبتهم وين يعني دقن كودي صحبتهم وين وناجي ويتحمل أذاهم هذي دبكوا جيستان سجد القاضي ويكرم مثواهم هذي منك كو إمادان سفي عن وناجي وميل وناسنجي ويعلمه وإنه برما ينفعه وحي أنفعلها في معاشهم نولش وضي ومعادهم آخرته ويرشدهم وإنه كهنونيه إلى سبيل الخيرات وناجي وإنه كهنونيه حمانته وإنه كنهيه أكا إلهي وإنه أويديه ويسأل الله لهم الهداية وتوفيقه إلهي هداية توفيق إلى دو ويدي سوا إلهي يوهنوني إلهي أمدى هنوني إلهي مؤمنين تهنوني وإنا سيدا ترى دنب داف وإنا دوغد عيسى الرحمن حريص واي وأما الإحسان إلى الأنبياء أنبياء الإحسان كعدو سمين عليهم الصلاة والسلام فهو أن يؤمن بهم وإن الرمي وبما جاءوا به وحي لي مادين من ربهم وأنهم صفوة الله تعالى من خلقه أي مخلوق إلهي كوي لقد دورت إن أنبياء يهين وإن الرمي سوا وأما الإحسان إلى العلماء culimmada ixsaanka loo samaynayo waxa weeye fa huwa bitawqiirihim waa inaad tacdiimiso culimmada waa inaad ixtiraamto wa qabuuli maa yarwn maa yarwuunahu waxay warinayaan waa inaad aqbasho cilmigay kuu sheegeen waa inaad qaadato wa cadami idaacati cawraatihim xumaantooda iyo ceebahooda waa inaad afaafinin waay wa ama alixsaanu ila almalaa'ika malaa'igta oo ixsaan loo sameeyo fa huwa an yu'mina bihim waa inuu rumeeyo malaa'igta ilaahay waa inaad rumayso ويعتقد وإنه اعتقادي أنهم عباد مكرمون أدوما لكرامية إليهين لا يعصون الله إلهي إن عاسلين ما أمره ويفعلون ما يؤمرون وأن يحسن وإنه وناجيه عشرة يعني عشرة الحفظة منهم كو حفظته أذيك كل جرين وإن يعني لقن كوضي نولش هذا وناجي يعني لأنه لا شهد وإن وناجي ملائكة مركات رميسو خاصة كو حفظته اللي إذا ذي قربها كاثارا عمل كاغ قريو كواس إن وناك قصة يسافر seed ugu samaynaysaa haddii xumaanta iska ilaali xumaanta way dhibaysaa ayaga xumaanta way dhibaysaa wax xun un inay kaa qoraan maantao dhan way dhib bay ayaga ku tahay iska ilaali xumaanta ayaga ikraam aka wa ama alixsaanu yani ila aljinni aka marka waad iraamaysaa way waxay ayaga yani dhib ku ah ma samaynayso waxay kahonayaan ma samaynayso xataa wax riixdiisu dhibayso sida basasha iyo toonta iyo waxa urka badan oo dhan xataa way dhibsanayaan iska dhab wa ama alixsaanu ila aljinni jinka oo ixsaan loo sameeyo fa huwa an yadcuuhum ila alkhayri khayrka waa inuu ugu ugu duce ugu yeedho iyo watarki shari ay haddayba aad is aragtaan jin haddayba suurowdo inaad jin kulantaan ismaba aragnay jinkee laakiin hadday dhacdo inaad aragto waa inaad khayrka u sheegto ood ugu yeerto aka khayrka waad ugu yeeraysaa w markii aad salaada tukanayso yani salaamtaada aad salaamayso waa inaad u niyooto wa waa inaad u niyooto maxaa yeelay culammadu waxay caddeeyeen qofka markuu yidhi assalaamu calaykum markuu dhinacaa midiga u yidhaahdo salaamtii imaamkana waa ma'muumkii ogow imaamkus yani markuu dhinaca midiga assalaamu calaykum u yidhaahdo muxuu salaamaya wuxuu dhinacan midiga ka jiray oo malaa'igta iyo min mu'minay jinsin jinnin iyo wa insin dhinacaas bidaxa markuu yani waayahay waa kaa uu yani u salaamo naqsanayana waa radi bay u tahay oo mu'miniinta salaamtoodii buu ku radinaya ma'muumiintuna markay assalaamu calaykum ay dhinaca midiga u yidhaahdaan waayahay waayahay salaantii yani imaamka ayay marka ku radinayaan oy raddi u tahay oy waxayna ku salaamayaan malaa'igti bay ku salaamayaan iyo min mu'minay insin wa jinnin saasaa la yidhahdaa mogta marka salaamtaada xataa waad oola qasdaysaa oy marxaban wa ama alixsaanu ila albahaa'imi xoolaha ixsaanka loo samaynayo fahuwa anlaa yani yujiicahu waa inuuna gaajo u dilin walaa yucdishahu waa inuuna oominin waay xoolaha waxaa la rabaa inaad u xisaankaad u samaynaysa waxay tahay waa inaada gaajaynin waa inaada oominin wa an yadri walaa yadribahu waa inuusan garaacin bikayri yani waay muujibin waay waay haddayna wax dhiboo saasa kuu geysanin inaad iska garaacdo maaha walaa yukallifahu min alcamali maa laa yudiiquun xoolaha waxayna qaadi karin waa inaad dusha ka saar gaadiidka haddaad un iska rarto oo balaayo un dusha ka saarto dhibaato maaha waxayna qaadi karin xataa markaad ku socoto hadi haddii aad yani meel istaagto oo yani ama meel waa inaad iska saarnaanin waa inaad ka degto inaad korkooda iskaga fadhido ayagiina un iska ay iska raran yihin oo taagan yihiin dib bay ku tahay way maxaa yeele nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu markaa naarta ar yani lay tusay waxaan arkay buu ihi naag la cadaabayo naarta lagu cadaabayo bisababi hiratin rabadadhaa bisad ay xirtay laa hiya adcamadhaa walaa hiya tarakathaa taakulu min khashaashi lardi yacni bahalshan bisada la yidhaahdo ayay xirtay oo gurigeed ku xirtay xarig marka markay xirtay maysa quudinin mana aysa waraabinin mana aysa sii daynin oo hadday sii dayso meelahaaday iska qaraaban lahayd oo duurkeeday ordi la cayayaanka iyo xasharaadka iska cuni lahayd ilaa ay nafti gaajada oga baxday marka waa loo cadaabay darteed baa loo cadaabay cudibat imra'atun fii hiratin bisababi hiratin rabadathaa bisad ay xirtay oo gaajo u dishay sababteedaa loo cadaabay wood marka waxaad u malaynaysaa xoolaha haddaad iska cadaabto un gaajo ku disho waa yani waa waa lagu ciqaabi waa lagu cadaabaya w abi sulaymaanu daaraanis ninkii la ohan jiray nin salafkii ka mid ah buu ahaa yaa waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi rakibtu maratan ximaaran dameer baan soo fuulay bu fadarabtu waan garaacay maratayni aw alaaa laba goor baan ul ku dhuftay ama saddex goor fa rafaca ra'sahu madaxuu kor usoo qaado wa nadara ilay saasuu iisoo fiiriy wa qaala wuxuu yidhi yaa abaa sulaymaan alqisaasa yowma alqiyaama qiyaamaha inay un qisaas jirtoon ku qisaasanayo ogow intaa rabta adig garaac aye qisaas baa jirtay ogow fa in shi'ta haddaad doonto fa aqlil yarayso wain shi'ta haddaad doontana fa agsir badso un haye waa un qisaas baa jirta ku talagal haddaba ahe ama yarayso haddaad un yaraysato inta aad ugu dhifatay in leegma haddaad badsatana hadda adi unbay hadhow kuu daranta ahe saasuu yidhi qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi buhi laa adribu shay-an bacda walle wax damboo xayawaan ana ul ku dhufanin dameerkan gadaashi yaan idhi buhi marka hadda wayse kula hadlayni moogi haddaad nin wanaagsan ahaan lahayd waa lagula hadli lahaa laakiin haddaad maanta o dhan iska tibdhabaysa xoolaha ya waa un qisaasa ogow qiyaamaha waa lagu qisaasa un lama ogole wa ama alixsaanu ila asamaai waalard samadan iyo ardadan ixsaanka iyo wanaagga aad u samaynayso fa yakuunu bitakafuri bitafakuri weye waa inaad ku fikirto fii khalqihimaa weye wamaa fiihimaa min albadaa'ic waa inaad ku fikirto oo samaawaadka sida loo abuuray siday u taagan yihiin bilaa tiir ayaga wax tiir hayoo jirin arladan sida loo fidiye aan dhaqdhaqaaqaynin oo aan kula dumaynin waxba aan noqonaynin aga wax walba lagu samaynayo dusheeda aga waa inaad ku cibro qaadato waa inaad cibro ku qaadato khaaliqii abuuray yacni weyninkiisa waa inaad markaas rumayso wey wa bitarkil macaasi macaasida waa inaad ka tagto liannahu idaa tarakahaa faqad adkhala suruura calayhima wa araaxahumaa min ashahaadati calayhi yowma alqiyaama haddaada korkoodaba ku dembaabin haddee waad oga raaxaysay oo yacni macsiyada dee dhibbay ku tahay midda kale haddee meel kasta oo dhulkaa ka mid ahood ku dembaabta qiyaamaha way kugu markhaati kacun ya fulaan baa samey facala ayahay fulaan ibnu fulaan fii yowmi kada wa kada kada wa kada ninka hebel hebel la yidhaahdo maalinkaa hebele maalinkaa hebela waxaas waxaasuu igu sameeyey umal aye washaahid wa mashhuud baa ilaahay way kugu markhaati kici ogo ardadu ardadaas way kugu markhaati kici haddaad meesha ku cibaadaysatana way inkuu way kaaga markhaati kici cibaadadii haddaad ku dembaabtana dembiga unbay ka markhaati kicaysa wahaakada wax qarin karaana ma jira waayo marka ixsaan baa la doonaya wax la arkaba inaad ixsaan u samayso ina allaha kataba alixsaana buu qoray calaa kulli shay shay la arkaba ilaahay wanaag buu u qoray ixsaan buu u qoray fa idaa qataltum haddii aad wax dilaysaan fa axsinuu wanaajiye buuri nabigu alqitlata dilka hay-atu dilid haddaad wax dilaysaan sida aad wax u dilaysaan wanaajiyo si fiican wax u dila si fiican wax u dila oo dilka bannaan baa loo jeedaa markaas masalan markaa qof dil bannaan baaba la dilaya sida qof la qisaasayo kale dembi buu yani qof buu dilay in la qisaasaa la doonaya nin zaani ahoo muxsana wey waa nin garoob ahoo zinaystay dhagax baa lagu dilay waa la rajunaya soo maaha marka qofku hadduuba dil mutaysto dilku dilkii sharcigaa uu yahay waxaa la rabaa si wanaagsan in loo dilo si wanaagsan in loo dilo ayaa la doonaya fa idaa qataltu markaad dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata ayuu nabigu ya marxaban hay-atu dilidda sida aad wax u dilaysaan waay yani ficlada yani waa masaru hay-ihii weeye hay-atu dilidda hay-ada aad wax u dilaysaan wanaajiya oo maxaa la doonayaa sida ugu fudud baa la rabaa inaad wax u disho waayo sida ugu fudud ee ugu sahlan ee qofka u raaxo badan yaa la doonaya inaad disho waayo inaad u disho aasaa la rabaa waidaa dabaxtum haddaad wax gowracaysaanna fa axsinuu wanaajiya addibxata hay-atu gowricid saad wax u gowracaysaan wanaajiya oo si fiican wax u gowraca see yacni loo wanaajinaya ixsaankii waase an yakuuna bisikiinin maadiyatin horta middi af badan baa la rabaa inaad wax ku gowracdo hay waxa si wanaagsan baa la rabaa inaad ugu raaxaysaan la doonaya mogtahay middi af badan baa la doonay wa an yajcala imraarahaa calaa madbaxi bahiimati waayahay liyusrica izhaaqa ruuxihaa waxaad rabaa neefka markaad gowracayso meeshii loogu talagalay waa inaad ka gowracdo geela iyo waxa luqunta dheer halkaasaa lagu dhufanaya naf baxda saasaa u dhow baa laleeyahy geela iyo waayo goroyada iyo waxa dhuunta dheer oo dhan meeshaasaa lagu dhufan naxri baa le halkaasaa lagu dhufanaya waxa luqunta gaaban oo sida looda iyo aragga iyo wixii la midana intaa laga marinaya marka meesha ugu sahlan oo naftu ka bixi lahayd waayo harta saas halkaa inaad ka gowracdaa la doonay mididana inaad afaysataa la doonaya mididana inaad afayso oo yani si af badan aad yani u afayso aa la doonaya waxaan afba lahayn haddaad ku gergeso waa cadaab de waxaas waclam ogow ana dabxa almuctabar dabxiga yani la fiirinayo wanaagsan sharcan yakuunu biqadci alxulquum wa qadci almari markuu markii gawracu kaamil noqonayo kii sharcigaa uu noqonayo waa in xulquumka la gooyo xulquum xulquum maxaa la yidhaha majra nafas labadan yacni xidid oo halkan marayo mid mid neeftaa marto xulquum baa layidhaha neefta qofka uu meeshuu ka neefsanaya xayawaanku mari-una waxaa la yidhaha majra dacaami wa sharaab midka cuntada iyo sharaabka cabitaanku ay maraan labadaas waa in la gooyo labadaa markii la gooyo unbuu yacni gawrici sharcigaa noqonaya wa amaa qadcu wadajayn wadajaynka yani waa labada xidoo inta maro biyobuuf baa le labada waaweyn oo dhinacyaha maro wahumaa cirqaani fii safxatay alcunuq weeye muxiidaani bilxulquumi fa huwa mamduud labada tan in la gooyo waa sunno oo ilaa saas la yidhahdo labadaa la gooyo waa iska sunne laakiin waajibku wuxuu ku xasilayaa in midka neeftu maraysa iyo midka cuntadu maraysa labadaa in la gooyo xulquumkiiyo mari ah wa yusanu naxru ibilin geela in la dhuun dhabaa sunno ah iyo wanaxwiha oo mimaa daala cunuquhu fii asfali lcunuq liannahu ashalu likhuruuji ruuxi ruuxda bixideeda saasaa u sahlan wa amaa kayru dalika ka baqarin waqanimin fayudbaxu min acla alcunuq halkaasaa laga gowric wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lixilli lmadbuuc shayga la gowracay markuu xalaal noqonayo an yakuuna ma'kuulan waa inuu wax ma'kuul aha markii la gowraca un xalaal noqona mogta waxaan marka horeba wax la cunaba ahayn gowraca miyuu xalaal ku noqoni maya hadda dameer lama cuno mogta haddii si fiican loo gowraca ka waran gowraca miyaa xalilaya maya marka hore wuxuu waa inuu ma'kuul ahaa marku asagoo ma'kuul ah yaa la rabaa in si fiican loo gowraco wixii ma'kuulkaayo xalaasha haddii gowrici laga hadleeyana bakti buu noqon waxaan la cuninba haddaad si fiican u gowracdana waa un iska bakti gowracu ma xalilayo marka wuxuu waa inuu madbu ma'kuul yahay waa shardi waa wa an yakuuna fiihi xayaatun mustaqira awala dabxi marka u horeeyoo la gowracayana waa inuu wax xayi ahoo xayaato mustaqira ah waa inay ku jirto wa waxaa naf bu ku jirin haddaad gowracdo waxaas waa bakti camal waa bakti oo kale camal xayaatadan maxaa lagu garan karaa infijaaru dami oo wujuudi alxarakati shadiidati bacda dabxi markii la gowracay baa dhiig xoog laka soo fakaday ama markii la gowracay buu si xooga u raftay wey marka hadda xayaato noolba fiican baa ku jirtay wey ama haddii yani xayaato quman ba aan lagu soo gaarin de xaaraan buu noqonaya masalan yani xoolaha bahalku dilay iyo kaasoo kalea laga soo qaadaa yani neefkii bahal baa dhag ka siiyey ama wuu qabsaday asagoo cunayaa loogu imaaday markii laga fujiyey waxaa rabaa noolal xaya in loogu imaado asagoo naftii bixitaankeeda wax yar oga dhiman tahay haddii uun la gowraco markii la gowracana lugba uusa dhaqaajin oraxaa bakti weeya cun iska dhaq ya ibaadi waxay yidhahan birtaan kula kufaye haddii yani naftii baan ka gaarin un wey marka war waxaad waxaa rabaa inaad xayaato quman kusoo gaartaa la doonaya ya hadduu wuxuu iska mayd ahaa maya waa ka saasaa la rabaa marxaban laakiin marka la leeyahy waa in xayaato mustaqira ah waa marka neefka ama saasoo kale bahal uu qabsaday ama waxaasoo nabar uu ku dhacay yaa la doonaya ee laakiin haddaan waxaasoo ku dhicine marka hore wuu xanuunsanaa wuu soo jijiraday oo cabaar buu iska liitay oo marka asagoo xanuunsan markii unaad aragtay inuu daciif yahay naftii hayso unbaad gowracday marka ayadaa waxba shardi ah maha la leeyahy inuu xarako xoog leeyahy waxba sameeyo ee neefkii xayiga ahaa oo ama nabar lagu dhuftay ama bahal uu qabtay kaas wey midka la doonayo xayaatada quman in lagu soo gaaro xayaato quman in lagu soo gaaro kaas weeye marka waxaa la rabaa si wanaagsan in loo gowraco wey waaya waidaa dabaxtum fa axsinuu adibxata buri nabigu wuu tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka sida yani wanaag wanaajiyo si fiican u gowraca see yani loo wanaajinaya walyuxida axadukum axadkiin ha afeeyo shafratahu mididiisa qofku markuu wax gowracayo mididiisa ha afeeyo walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu miduu gowracayna ha u raaxeeyo waxaa rabaa intaad si fiican midida u afeyso hal mara inaad dhag ka siisaa la doonay ood ugu raaxayso saasaa la rabaa waxaa weliba sunno ah xoolaha markii la gowracayo horta in biyo la waraabiyo waa sunno midida markii la afaysanayana in meesha lagu lisahayo midida aad ku lisanaya waa inaad kala fogaato intaad la soo ag istaagto inaad agteeda ku lisato waa laga fiican yahay wa xoolo fara badan haddaad gowracaysana isku meel waa inaadan ku gowracin isku meel waa inaadan ku gowracin ee haddaad neefkan soo qabato dhag aa, midka kale halkan taag- waa cadaab wey kuwan way arkaanba dee majida un dhiig gelo oo meesha la wado way arkayaan marka lama rabo saas inaad kala qariso ayaa la doonayaa saasaa la rabaa wanaagaas ayaa la doonayaa sida qolyahan yani magaalooyinka wax ku gowraco oo kawaaleyda iyo waxaan qolada ariga qasho miijiska ay yidhaahdaan iyo sida ay wax u gowracayaan waa naxaris la-aan neef- neefkii ay kawaanka imaanayaan markaas ayagoo meesha fafadhiya un bay marka u horraysa horta biyaha laga bixin bay leeyihiin oo laba maalmo caan walba oon ku dilaya oo neefkii bay leeyihiin biyaha laga bixinaya tan labaad isku meel bay xoolihii oo badan ku wada gowracayaan iyagoo is arkaya weliba kuwan yacni ariga iyo waxaas qalo waxayba usii ba neefkanay gowracayaan markaasay tiibay meesha ku qaleen maqaarkay ka bixinayaan kuwii kaloo noolna waa ku aga xiran yihin tanaa la qalaya meesha hilibkeeda dhaqaa ma- dhig- way ku kor qalayaanbo waa cadaab laayo lama ogola waxaas nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo maray mara birajuli nin buu soo maray waadicun rijlahu calaa safxati shaatin wa huwa yuxidu shafratahu nin intuu neef ari a seexiyey halkaa luquntaa oga istaagay yuu mididii lisanaya waana ku taagan yahay ogow inuu gowracuu rabaa wahiya talxad ayaduna saasay usoo fiirinaysa dhulkay jiibtaayoo halkaasuu kaga taagan yahay mogtahay markaasay soo mididii uu lisanayay saa u fiirinaysa fa qaala wuxuu seexisay ood korkeeda ku lisanayso saasaad ku dishaybu haddana hadhow markaad gowracdo waa dhimasho labaad laba goor inaad disho miyaad doonaysaa aye hallaa yani hallaa axdadta shafrataka qabla an yani an tadacaha war maxaad usoo yani hallaa axdadta maxaad usoo soofaysan weyday shafrataka mididaada qabla an tadjacaha intaada jeexinin horta intaada seexinin intaada seexinin maxaa usoo soofaysan weyd inkaar baad qabtaa imaamu dabaraani baa xadiidkaa warinayo waa ay kabiir iyo awsad buu labadaba ku wariyay rijaalsuna waa rijaal saxiix wa marxaban waxyaalaha cajaa'ibta loo dhacday oo qariibkaa waxaa ka mid uhuu leeyahay sheekhu haya nin yacni dadkii hore ka mid ahaa wuxuu usoo galay nin boqor ah annahu dakhala calaa amiirin nin boqoruu u yimi waqad amara bidabxi jumlatin oo min alqanam ninkii boqorka ahbaa wuxuu amray xo- ari fara badan in la- in la gowraco fadabaxa bacdaha marka qaar buu arigii la gowracay uma ishtaqala daahi- daabixu kii gowracayabaa cani dabxi ka mashquulay kubaa la yidhi gowraco nin boqor ah amray wuxuu yidhi arigaasoo dhan laa oo gowrac markaasuu intuu qaar gowrgowracay ayuu un arrinbaa kusoo dariso markaasuu yaro mashquulay ko markaasuu arrintiibu intuu aaday intuu midida iska dhigay ayuu hawshii u kacay oo markaasuu xoogaa ku maqnaayo uma caada ilayhi fi lxaali falam yajid ilmu- ay, mudya mididii mabale midida hadda u ariga ku gowracayay ma taallaba meesha fat- ay, fatuhima biha bacdu alxaadiriin dadkii meesha joogay qaar ka mid ah mididii lagu war yaa yaa qaaday mididii war midida aan ariga ku gowracay yaa qaaday anigu ma qaadan dadkii meesha fadhiya adinka un baa qaaday yaa kaloo meesha jooga de qoladii meesha fadhidaaba lagu tuumay wa marxaban ninkii meesha joogay wuxuu yidhi anigu ma qaadan nin nin kasta wuxuu leeyahay anigu ma arag mididii marxaban markaasaa dadki isku buuqeen oo hadda yaa qaaday hadda midid xaggee aad hadda adinku qaaday horta anigu ma arag ma ogi wax qaaday buuq ba ka dhacay meesha fa jaa'a rajulun kaana yanduru ilayhi min bucdin nin meel fog xaggoo kala joogay oo fiirinaya markuu ninkan ka tegayo midida fiirinayay ayaa xaggoo kale ka soo kacay Fa- aya wa qaala wuxuu yidhi assakiinu midida allatii tataqaasamuuna calayha aad ku doodaysaan akhadathaa haadihi shaatu bifamiha ridan baa afkeeda ku qaaday ariga mogta qaar wuu gowraca qaarna waa dhiman yahay war mididan aad ku murmaysaan ridanaa qaaday oo intay soo kacday afka saa ugu qabatay ayay qaaday wey wa mashad bihaa way la socotay ilaa haada lbi'ri ceelkaas oo waalqadaa fiiha ceelkaasay ku riday anaa arkayay buy xaggaan taagna markaad ka tagtay ayay intay soo aaday oo afka ku qaaday ayay tagtay markaasay ceelka de waa mididii lagu gawraci lahay maxay ka dhowranaysaa ridu maxay ka sugidee hadda markuu soo laabto ayadu ayadu maaha uu ninku u wato waa ayadu soo maha Ah, marka intuu sii maqnaabay intay u timid afka ku qabatay ayay la oroday markaasay ku riday ceel marka arrintii baa yaab noqotay fa amara fa amara amiirkii baa loo sheegay fa amara alamiiru amiirkii baa wuxuu amray shaksan binuzuuli ilaa hadihi lbiri nin buu yidhi gal ceelkan هاي ليفتش إنه صو يعني فتشوا أمر كان إنه صو وسؤال هاي ليتبين إنه عديد هذا الأمر أمر كن كان شيء إنه جري إن كلا قال عيلكم مدير كسر راديو فنزل وقو قال فوجد الأمر كما أخبر الرجل أمر كي وحنا قيسوا إنك شيء مدير مركو إنك عيلك قال مدير ما شو تجي عيلك بيكون جرتابده marka yani waxaa yani misaal ay u tahay xoolaha yani in loo naxariisto haddii aad qaar meeshan ku gowracayso ood mun oga eedaaminayso waa aadanay ku hayaan kuwa kale inay dhibsanayaan oo arrintaa iclaab ku tahay ogow ha yeelin sidaas marka waxaa la rabaa shay midba meel inaad ku gowracdo ood kala qariso saasaa la doonaya wa qiila waxaaba la yidhi ina sababa ibtilaa'i sayidina yacquub nabiyullaahi yacquub imtixaankii la imtixaamay bifirqaye bifurqati waladihi canugiisii hy yusuf sayidina yuusuf calayhim asalaam annahu dabaxa cijlan bayna yaday ummihi wahiya takuur nabiy llaahi yacquub imtixaanku wuxuu ugu dhacay oo wiilkiisii intay walaalihiis qaadeen ceelka u rideen markii dambena qoladii safarka ay la sii tageen lama dhaqaani wiilkii dhun dhun iyo mawta waaya ayaguna ay yidhaahdeen ruwaba cune sababta wiilkiisa looga dhumiya oo aad u jeclaa oo hadda intaad ogeyd oo yani ilintu ka shumays ya inamaa ashkuu basii wa xuznii ila allah buu leeyahay waa kii iska ooya weligii ma hilmaamayo yuusuf yuusuf waay marxaban ay la taftaw tadkuru yuusufa bay leeyahay weliga ayaguna yuusufa unbaad ku haysaa yuusuf baad sheegi yuusuf goormuu dhintay maba dhaweyne waa hadde waxay ogyahay ayagu inay ceel ku rideen ceelkiina hadde inuu ku dhintayba ayuu malaynaya taasay walaalihiisu malaynaya marka sababta imtixaankaa loogu riday wiilkiisa looga qaadayba waxaa la yidhi waxaa dhacday sac buu gowracay dibigiisii buu ku hor gowracay sici oo ciyayo meesha dhawaaqay ayuu dibigiisi ku hor gowracay marka mar hadduu canugiisii ksaa ka yeelay asagana waxaa lagu imtixaamay ilahay inuu canugiisii ka kale ay waa ka uu wax badan uu waayo wuxuu ka waxaa la wariyey ana rajula nin baa dabaxa cijlan dibi buu gowracay bixadrati ummihi hooyadiis oo fiirinayso dibi buu meesha ku gowracay sici dhalayna waa fiirinaya hooyadiisa fa fasada caqluhu ninkii waba waashaybo ninkii markuu dibi gowrac saca inkaartiisa ishiisi baa ku dhacday marka wuu waashayba waay sici wuu waashay ama waxa yani tafsiir kalena wuxuu leeyahay may yani yabisad yadu gacantiisiiba angegta gacantii midigaaba iska qallasho qorin oo ayahay marka waa khatar marka asagooba iska wareersan oo caqligiisi isku darsaday ama gacantiisi ay angegin tahay oo miyuu maalin soo kacay markaasuu geed hoosii iska fadhiisto geedka marka waxaa ku yaallo waa yani buul shimbirood baa ku yaalla shimbir buulkeed buulkaasna waxaa ku dhex jiro ilmo farqiga waxaa la yidhaha ilmaha shimbiraha oo markay ukunta laga jebiye maaratay markaa la jebiye mulquluqa u yahay yaa ku jira meesha fa waqaca farqu minhu ila alardi waarkii macnaa buulka shimbiraha waxaa ka soo dhacay canug baa ka soo dhacay oo ilmihiia shimbirta ilmaheedii markaasu dhulka kusoo dhacay wa abawaahu yanduraani ilayhi yani canugaa shimbirta soo dhacayna aabihii hooyadiina geedkay saaranya waa fiirinaya nin baa meesha fadhiyo kuma soo duuli karaanoo marka ma qaadi karaan marka qofkana meesha fadhiya ka cabsanayaan canugiina dhulka kusoo dhacay muxuu sameeyey marka faraxima wuu u naxariistayo marxaban wuu u naxariistay markaasuu waakadahu wuu qaaday faradahu intuu canugii qaaday ayuu wuxuu ku celiyey buulkiisibuu ku celiyey faraximahu llahu ilaahay baa u naxariistayo faradda ilayhi caqlahu caqligiisibaa ilaahay usoo celiyay ama gacantiisii angegtay baa ilaahay u fayoobayo waa naxariista waay marka lama kala geeyo oo ay sharcigeennu xataa waa nabigu alay slam uu ka hadlay ilmaha yacni labada walaalaha oo yacni canuga iyo hooyadiisoo weli aan waktigu ka go-ayo gaarin iyo waxaas yani lama kala geeyo waay tafriiqooda yani dhibaata ku sugan lama kala geeyo saasaan rabaa beeca laguma kala geeyo mid lama yani in la qawraco midka kale waxaasoo dhan uma ina hada alxadiida xadiidun cadiimun wey wa huwa min qawaacid diin buu ka mid yahay man camila bihi ninkii ku camal falo naala kula khayrin khayr oo dhan buu gaaraya wa salima min kuli dayrin xumaan oo dhanna waa ka nabadgelaya ay rawaahu muslim xadiidka imaam muslim baa fii saxiixi ku wariyey allah subxana وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحديث الثامن عشر حديث كي سديد يطمناد عن أبي در وحال لقوري جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي آه. can abi dar waxaa laga wariyey jundub binu juna- junaada saxaabigaa la yidhaahdo abi dar kunyadiisaa la yidhahda magaciisana jundub binu junaada aya wa kaana radia allahu canhu waladun yani canug buu lahaa ismuhu dar la yidhaahdo fakuniya bih abaa dar ayaa loo bixiyey walamaa maata markuu dhintay canugiisii ayaa dhintay oo ka horreeyey mara calaa qabrihi buu soo maray wa qaala wuxuu yidhi yaa dar canugiisii buu la hadlayaa dhintay yaa dar darow qad shaqalana alxusnu laka aayahay can ilxusni calayka aayahay qad shaqalanaa waxaana shuqliyey alxusnu laka inaan adiga kuu murugno waa yahay can ilxusni calayka waaya murug adigta adiga aan kuu murugayno dheh yaa wuxuu naga shuqliyey oo can ilxusni calayka aka marxaban adiga yacni dushaada inaan u murugno adiga inaan kaa murugno yacni geeridaada aan ka murugno murugta adiga aan kuu murugaynay oo yacni muxuu la kulmi doono aanu lahayn ayaa naga shuqlisay buuri layta shicrii maa qulta wamaa qiila laka yacni inaan ogaadaa igu fiicnaan lahayd wixii aad tiri markaad dhimatay oo qabrigaa lagugu su-aalayay iyo wamaa qiila laka wixii lagu yidhi waay wa kaana wuxuu ahaa baa la yidhi sababu islaamihi ninkan abu dar lkafaari layaa markuu soo islaamayay radia allahu tacaala canhu annahu lamaa balaqahu markuu soo gaaray duhuuru nabiyi sala allahu calayhi wasalama bimaka nabigu inuu maka ka soo baxay wa annahu yaddaci nubuwa nabinimana uu sheegaya nabigu arsala ilayhi akhaahu unaysan nin walaalkiisoo unays la yidhaahdu u diray liya'tiyahu bikhabarihi inuu la yimaado falamaa rajaca ilayhi markuu usoo laabtay sa'alahu camaa ra'aa ninkii aan kuu diray bal iiga warran buu yidhi maxaad ku soo aragtay fa qaala wuxuu yidhi ra'aytuhu ninkaas waan arkay yazcamu yazcumu asagoo sheegayo ana allaha arsalahu inuu ilaahay soo diray wa ra'aytuhu waan arkay buu yidhi ya'muru asagoo amraya bimakaarimi alakhlaaq akhlaaqda wan wanaagsan buu dadka farayey qaala wuxuu yidhi famaadaa yaquulu naasu fiihi dadku maxay lahaayeen qaala wuxuu yidhi unays yaquuluuna waxay u lahaayeen innahu shaacirun wa kaahinun wa saaxirun saasay ayagu lahaayeen waay waa nin shaacira waa kaahin oo kuwa wax sheeg sheega waa saaxir dadku sixraa saasay dadku lahaayeen wallaahi innahu la saadiqun aayahay nabigu run buu sheegaya wa innahum ayaguna lakaadibuuna waxay sheegayeen waa been waay ay shaacir iyo kaahin iyo saaxir midna ma ahayn falamaa samica dalika markuu maqlay abu darin dalaqa waa tegey xataa ataa makata maka ilaa uu tegey falaqiya rajula nin buu la kulmay faqaala lahu wuxuu u yidhi ayna aladii tadcuunahu saabica ninka aad saabica ku magacaabayseen ugu yeehayseen aw waade asagu ma kala yaqaanee maka meeshuu ka joogana ma yaqaane markuu maka yimid buu nin su-aalo wuxuu yidhi ninka aad tidhaahdaan waa saabi aawe faaqra calayhim yacni man cindaha dadkii ninkaa la joogay buu ku booriyey oo ninkan wuxuu leeyahay maxamed buu u socdaayo inuu raacuu doonayaa fa maaluu calayhi dadkii baa kusoo yaacayo bikulli yacni mudratin waay marxaban famaaluu calayhi bikulli mudratin marxaban ahay nin walba wuxuu gacanta ku haystay addiinuulyaabis baa liya mudradee yacni dhiiqadii angegnayd iyo wixii dhagxaantii wixii bay u qaateenoo markaasay la dhaceen xataa admuuhu ilaa ay ka dhiijiyeen waay bikulli mudratin iyo wacadmin wax alla wixii laf iyo dhoobo meelaha taallay dhiiqa taalla bay u aruursadeen xataa admuuhu ilaa ay kadii ay ka dhiijiyeen wa khara wuu dhacay weeye maqshiyan calayhi asagoo la miir daboolay markaasuu sooxay wey falamaa afaaqa markuu soo miirsaday ataa zamzama zamzam buu tagay ceelkii zamzam fa shariba waa cabay min maa'iha waqasala canhu dama dhiiggii buu isaga dhaqay wa makasa fi lmasjidi masaajidkii buu iska joogay halaaiina yowman soddon beri wamaa lahu طacaamun ilaa maau zamzam cunto kale ma haysto soddonkaa beri bishaas ilaa biyaha zamzamka unbuu iska cabayaa wa maca dalika xasala lahu sim aaye simnun cadiim wuuba ku cayilayba biyuhu cabayu ku cayilay uma tafaqa waxaa waafaqay buu leeyahay khuluwulmadaafi leylatan habeen habeen baa yacni kacbadii ee dawaafkeedii baa waxay iska noqotay cidlo bannaan bay noqotay waay marka asagoo keligii iska dawaafayo fajaءa النabiyu salى الlahu عalayhi wasalam nabiga ayaa yimi fastalama alxajara xajar aswadka ayuu nabigu salaamay wadaafa bilbeyti beytka ayuu dawaafay uma sallaa nabigu waa tukaday faataahu wuu u yimid wuu fiidiyey markaas inuu asaga yahay buu gartay markaasuu u yimid nabiga wa qaala lahu wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa rasuul allah ay nabadgelyo dushaada allaha yeela yaa rasuul allah faqaala wuxuu yidhi nabigu wacalayka asalaam waraxmat ullah fahuwa awalu man xayaa rasuula allahi sala allahu calayh wasalam bataxiyati lislaam nin salaamta islaamka nabiga ku salaama ninka ugu horreeyey buu ahaa abudar uma qaala wuxuu yidhi abudar ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah faqaala lahu markuu sidaa yidhi yaa nabigu wuxuu yidhi faman anta yaa tahay aduu aya qaala wuxuu yidhi aya min khafaarin qolada reer khafaar la yidhahdaan ka abudar alkhafaari waa mug reer khafaar baan ahay buu yidhi wa akhbarahu nabiga wuxuu u sheegay bimuksihi tilka almuddati muddadii uu maka joogay iyo wa bidacaamihi biyaha un zamzamka inay quud u ahaayeen oo intaa uu cunayay fa amarahu nabigu wuxuu ku yani u cabayey biyaha unbuu cabayey markaasay raashin u noqonayeen wa soddonkaa beri fa amarahu nabigu wuxuu ku amray weeye birujuuci ilaa qowmihi qowmkiisii inuu u laabto haya liyukhbirahum inuu u warramo yacni tawxiidka iyo diinta uga warramo fa qaala wuxuu yidhi abudar waladii macbuud baan ku dhaasay nafsii naftaydu biyadii ay ku sugan tahay ay la asrakanna waan qaylinayaa bihaa yani bi haadaa kelimadan bayna dahraanihim kuwan ree makaadee qurayshta dhexdooda intaan la istaagaan tawxiidka ku dhawaaqayaa intaana qoladaydiba u noqonin kuwan hadda diidayo diinta oo dhibsanayo tawxiidka dhexdoodaan yani yaan ka sheegayaa fanaadaa wuu dhawaaqay biaclaa sawtihi fi lmasjidi asagoo masjid xaraamka jooga ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah faqaamuu ilayhi way u kaceen wa darabuuhu way garaaceen xataa adjacuuhu ilaa ay xanuujiyeen fa jaa'a alcabaasu baa yimid fa manacahum canhu waa ka reebay cabaas baa ku hagoogtay oo markaasuu ka reebay wa qaala wuxuu yidhi cabaas waylakum war hoogiinee alastum taclamuuna soo ma ogidin annahu min khafaar ninkuu reer khafaar inuu yahay wa ana dariiqa tijaaratikum tijaaradiinna ila shaami shaam aad aadaysaanna calayha calaa khafaar inay marayso waddadayba idinka goynayaane safar dambe oo adinku aad leedihiin oo shaam aadaya ma jira ninkan haddaad dishaan wa marka dantiinna ma garanaysaan buu yidhi markaasuu ka reebay way fa anqadahu minhum waa ka badbaadiyey uma caada min alqadi limili dalik berri markii la gaaray buu haddana sidii oo kale dhexdooda tawxiidka ogala dhawaaqay fa darabuuhu way garaaceen fa manacahum lcabaas cabaas baa haddana ka reebay wa khallasahu minhu waa ka fakiyey uma ndalaqa waa tegay xataa ataa akhaahu walaalkiibuu u tegay unaysan ah wuu laabtay marka abudar fa akhbarahu wuu u sheegay fa aslama wuu islaamay walaalkiina waa islaamay uma atayaa ummahumaa hooyadood bay u tageen fa aslamad iyaduna waa islaamtay uma atow qowmahum qoomkoodii bay u tageen khifaaran ahaa fa aslama bacduhum dad badan baa soo raacay oo islaamay wey dad badan baa meesha ku islaamay wey imaam bukhaari iyo muslim ayaa warinaya yani qisadaas wey yani abudar soo islaamidiisa ku saabsan walamaa qadima nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu markuu galay almadiina aslama baqiyatum reer kafaar intii u dambaysana markaasay soo islaameen markuu nabigu haajiray oo madiine u haajiray faqaala rasuulullahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam kafaarun kafaar afara allahu laha allaha u dhaafo ayuu nbigu nabigooda allaha dhaafo oo de way iska soo islaameen baa iyagu qom dacni kuwii nabiga kasoo horjeedsaday oo dagaalamay kumayna jirin kafaarun kafaar kafara allahu reer kifaar afar allahu laha wa kaana wuxuu ahaa radia allahu tacaala canhu abudar lkafaari ashad annaasi buu ahaa dadka midka ugu zuhdi badan waay nin adduunye wax ku falaya muhe zaahid buu ahaa xataa kaana wuxuu ahaa yaraa mid yani ictiqaadsan oo malaynaya ana maa zaada wixii ka ziyaadsan calaa xaajati اlyawmi wاleyla laa yajuuzu idikhaaruhu inayna banaanayn maanta iyo caawa wixii kugu filan intii oo canabiil ahoo kugu filan wixii ka badan in la dhigtaba inaysan banaanayn saasuu aaminsanaawo marka wuu bixin jiray waay wuu bixin jiray wixii maanta iyo yani caawa ka badan wey berri waxaad cuni lahaydna de ilaahay baa ku hayo ay ilaahay baa ku hayo kusiinay quutul aaya ay quutul qadi rabbul qadi fa arsala lahu mucaawiyatu mucaawiye ayaa usoo diray radia allahu tacaala canhu alfa dinaar kun dinaar maca rajuli nin buu kusoo daray mucaawiye liyaktabirahu inuu intixaamuu doonayo asagoo abudar inuu intixaamo rabo ayuu kun diinaar wuxuu ugu soo dhiibay nin fa jaa'a ilayhi ninkii baa u yimid وqاala lahu wuxuu u yihi mucaawiyaةu mucaawiye yaa arsala laka haadihi lacagtan kuu soo diray faأkhadahaa wuu ka qaaday oo wafaraqahaa jamiicaha markii buu qaybiyey ay walam yubqi minha shayئa waxba muusan reebanin asagu reerkiisa xataa waxba oma reebanin waay uma xadara lahu dalika الrajul bamri mucaawiya ninkiibaa maalinkii maalinkii ka dambaysay ayaa mucaawiya ninkiibaa ninkiibuu u yeedho wuxuu yidhi imow markaasuu yani mucaawiyana yani wuu u yimid markaasuu wuxuu waxaad ku tidhaahdaa yani lacagta adiga kuumaana wadina waan kugu gafay ninkii loo soo diray laygu soo kaadhiba adiga maad ahayd kudheh ay wa qaala lahu wuxuu u yidhi innii anugu qalidtu waan gafay fii icdaa'i aniga siintayda laka adiga aan ku siiyey alalfa diinaar kunka diinaar aan kuu dhiibay wa inamaa arsalanii mucaawiya wuu iisoo diray oo liqayrika adiga kayrka wa ana anugu ay wa ana anugu akhshaa waxaan ka baqayaa an yucaaqibanii mucaawiyata inuu ciqaabo calaa dalik dee ninkii ugeey yidhi baa yacni adiga mabaad ahayne waan kugu khaldamae hadda hadduu mucaawiyo maqlan oo ninkii uu yidhahdo lacagtaasan kuusoo dhiibay maku soo gaarto maya uu yidhaahdo inuu aniga ciqaabaan ka yaaba dhibaata igu dhacdo wa ay faqaala wuxuu yidhi abudar lkafaari yaa haadaa kanu wallaahi baan ku dhaartaye maa amsaa cindanaa agtaanada kuma yani gabolka oguma dhicino minhu xaggiisa shay-un shay maalinkai aad noo keentay baanba qaybinay dee gabolkaba waxba shilin oo ka mid a gabolka yani uma dhicin agtaanada uguma dhicin walaakina isbir sabar xataa yaatiinaa ilaa uu noo yimaado cadaa-una yani annaga wixii aan lahayn oo siismadaanadii ah nadfacu laka ilayka markaasaan marxaban markaasaan kaa siinaynaa dee waan kuu gudaynaa lacagtii waanu bixinay aad noo keentay haddaad ku khaldantay dee sugdee dib baan kaa siinaynaa shalaydii aad noo keentay baaba qaybinay waxaana wax xalay agtaanada ka baryay maba le awal imtixaan baa looga jeeday marka ninkii waa isaga tegay mucaawiya ayuu u sheegay hadalkiiba wa kaana wuxuu ahaa radia allahu tacaala canhu min awciyati lcilmi bu ahaa cilmiga weelkiisu waa abudar lkafaari وشhhd lh المصطفى slى الlه عlيه وsلم nabigaa uga markhaati kacay bأnhu أsdq الnaasi dadka ninka ugu run badan inuu yahay lahjatan xagga kalaamkooda hadal ha la sheega haddii la yidhaahdo nin abudar ka run badan ma jiro ayuu nabigu yidhi oo xadiidkii nabigu wuxuu ahaa ma aqlt الqbrا وlaa adlt الkhdrا أsdqa lahjة min abi dr ma aqlt الqbrا ardo maysan koryeelin oo maysan xumbaarin walaa adallat alkhadraa samana maysan haraynin asdaqa mid ka lahub yani mid ka run badan lahjatan xagga hadalka min abidar abidar nin ka run badan oo ka run sheeg badan yacni samana maysan haraynin ardana maysan koryeelin akawa oo maysan xumbaarin waay imaamu tirmidi baa xadiidkaa warinaya iyo xaakim waay wa ruwiya waxaa la wariyey annahu qaama yowman cinda alkacba maalin ayuu kacbada agteeda istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ana jundub jundub baanahay alkhifaariy halumuu u kaalaya ilal akhi naasici war ninka walaalka idiin naseexaynaya u kaalaya idiin naxariisanaya markaasay dadkii u yimaadeen dhinacyaha laga soo dhooftay faqaala wuxuu yidhi ara-aytu mal ii sheega low anna axadakum axadkiin araada hadduu doono safaran safar alaysa yatakhidu miyuusan yeelanayni min azaadi maa yuslixuhu wa yuballiqu qofku markuu doonayo inuu meel aado soo yacni sahaydii ku filnaan lahayd sii socdii soo socod ma diyaarsado qaaluu waxay yidhahdeen bala qaala wuxuu yidhi fa safaru lqiyaamati qiyaamaha safarkiisa abcadu ka fog mimaa turiiduuna waxaad doonaysaan fakhuduu qaata maa yuslixukum waxa idin wanaajinaya aakhira idin wanaajinaya qaata qaaluu waxay yidhahdeen wamaa yuslixuna qaala wuxuu yidhi xajuu xajiya xajatan xaj licadaa'imi lumuur licadaa'imi lumuur umuurta waaweyna idinka horrayso aakhira u xajiya darteed wasuumuu sooma yowman maalin shadiidan xaruhu kulaylkiisa uu daran yahay lituuli yowmi nushuur maalinka qiyaamaho laysi soo nashrinayo dhirrikiisa u sooma dartiis yacni maalin kulul oo adduunyada ah u sooma yacni si maalinkaas qiyaamo ee dadka yacni qoraxda intii loo soo dhoweeyey istaagga lagu daahayo dhibaatada mowqifka yacni aada oga badbaadaan way ilahay idinkugu naxariista wa wasalluu ragcatayni laba ragcadood tukada fii sawaadi lleyl habeenka mugdigiisa liwaxshati lqubuuri qabriga cilanimadiisa u tukada ay oo keligaabaa qabri cidlaa lagu seexinaye yaa lagu seexinayaa yacni si aad yani hadhow u hesho ay labadaa ragcadood ama cibaadada aad samaysay nuurkeedii iyo sawaabkeedii habeenka mugdigiisa ilaahay dartii laba ragcadood u tuka waay waktiga mugdiga aho dadkao dhan ay wada jiifaano axad ku daalacanhayo aan ilaahay inuusan jirin waayo ay waktigaa tuko laba ragcadood tuko marxaban abu nucaym baa wariyey xadiidkaas xilyatlawliyaha ayuu ku wariyey woy wanazala wuu degay radia allahu tacaala canhu birabada meesha rabada la yidhaha ayuu iska degay aa meel yacni madiine xoogaa u jirto baadiyahe duurkeedaasa ayuu iska degay adduunya nin wax ku falaya muusan hayn ay waxaadlaratulwafaatu geeridi baa kusoo xaadirtay biha meeshaa duurka asagoo jooga ayay geeridi ku timid abudar fa bakat zawjatuhu zawjadiisibaa oyday zawjadiisunbaa la joogtay wax kaloo la jooga male markaasay oyday fa qaala laha wuxuu yidhi maa yubkiiki maxaa kaa ohinayay qaalad waxay tihi wamaa lii aayahay maxaa ii sugnaaday oo laa abkii aanan la ooyeynin wa anta tamuutu walxaal anta adigu tamuuta aad dhimanaysa bifalaatin meel cidla oo min alard walaysa macanaa sawbun yasacuka kaf aaye aaye kafanan mara ku deeqdo oon kugu kafanana xataa ma haysatid fa qaala wuxuu yidhi laa tabkii ha ooyin wa abshirii bishaarayso fa innii anugu samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan ka maqlay yaquulu xaaluu leeyahay linafarin jameeco ayuu nabigu la hadlaayey kuntu ana fiihim aan ku jiro jameeco yaroo anigu aan ku jiro dhowr nin ah ayuu nabigu la hadlayey markaasu wuxuu ku yidhi layamuutanna wuu dhiman doonaa rajulu nin oo minkum adinka idinka mid a bifalaatin oo min alard meel cidla ah oo bahgooya ayuu ku dhiman doonaa nin adinka idinka mid a yashhaduhu waxaa xaadiri doonaa cisaabatun jameeco oo min almu'miniina ayaa duugtiisa ka qaybgeli doonta walaysa min ulaa'ika nafari jameecadii uu nabigu la hadlayey ka mid ma ahaanin axadun axad ilaa waqad maata fii qaryatin magaalo ku dhintay buui ragga ayaga ahaa anigu aan ku jiray nin kulligood horta way wada dhinteen buu waa iga horreeyey mid kastoo ka midana magaalo ku dhintay oo ku geeriyooday wa innii anigu ana anigu alladii kii baan ahay amuutu ku dhimanayay bifalaatin oo min alard wallaahi baan ku dhaartay maa kadibtu been ma sheegayo nabiga been kama sheegaye hadalkaa nabigaan ka maqlay buu yidhi abudar alkhafaari ee fa absirii dariiqa waddada fiiri waad arki doontaa ee jamaaca imaan doontee fiiri waddada ay waddada fiiri buu ku yidhi qaalad waxay tidhi fa kuntu waxaan ahaaday usniduhu mid tiiriso ilalkasiibi yacni meel yacni meesha bacaadka ah hadde gogo lagu seexiyey iyo barkin la saaray iyo waxaasna ma jiro marka marna saanaan u hayaa marna meel bacaad ahaan saa ugu tiirinaya oo dhulkaan iska seexinayaabay leedahay taasaan ugu tidhi fa aquumu waan kacayaa liandura uma arjicu ilayhi waanu soo noqonayaa fa umariduhu markaasaan gegadinaya waan kor joogayaa aka marka saasaan yani fa baynamaa waqti ana anigu kadalika saas aan ku suganahay id ana birijaalin rag baabay igu soo baxay calaa rawaaxilihim gaadiidkooda saaran fa ashartu ilayhim waan u ishaaray gacantaan u taagay fa xadaruu way soo xaadireen fa akhbartuhum bihi waan u sheegay abudar baa meeshan ku xanuunsanaya oo dee naftu haysaa ee imaada fa daqaluu calayhi way usoo galeen wa sallamuu way salaameen faraxaba bihim wuu soo dhoweeyey yacni marxaban bikum saasuu ku yidhi wadakara lahum wuxuu u sheegay maa samicahu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii uu nabiga ka maqlay wa uma qaala wuxuu ku yidhi low kaana cindii sawbun agtayda hadday maro ahaan lahayd yasacunii ii waasac noqon karo igu waasac noqon karo kafanan walaa imra'atii xaaskayga macnay haddii uu haysan lahaa sawbun yasacunii lam ukafan la iguma kafaneen ilaa fii sawbin maro oo huwa lii ow lahaa maro anigu aan leeyahay ama xaaskaygu uu leeyahay maogiy maro kale in laygu kafana anaanba ogolaadeen waay waa laakiin haddee maro aniga igu filan anigu ma qaba iyaduna ma haysato xataa maro aniga igu filan oo kafan igu filan wa innii anigu unshidukum allah ilaahay baan idinku dhaarinayaaye haya laa yukafinunii rajulun nin yuusa ikafanin oo minkum adinka idinka mid a ninkaasoo kaana haaday amiiran amiir nin yacni man madaxnimo soo maray oo meel soo xukumay marna yuusan dharkiisa igu kafanin oo amase cariifan cariif ahaayo cariifku waa ninka ugaaska oo boqorka qabiilada waay oo yacni u ahaa nin ugaas ahaayo qabiilo u talinay oo wasiyan wasi oo nin laga dardaarmayo yacni xoole iyo waxaa loo dhiibay oo amase naqiyan naqigunaasna waa nin madax ahoo nuqabada yacni waxaa la yidhaha nimanka ugaasyaha yacni iyo malaaqyaha yaa la yidhaha odayaasha yacni reerka u taliyaa la yidhaha waxaasoo dhan haddee ragga madaxdahoo dhan iyo waxa maamulka qabtay oo dhan yani waxaa laga yaabaa un adduunyo aan fiicnayn inay soo gasho un waay haddaadu madax tahay way kusoo geli soo ma marka marnaba yaan laygu kafanin buri intiinaa mid kamida yuusa kafanin walam yakun fi lqawmi axadun kuma jiro ilaa waqad asaaba min dalika shay-a dadka meesha imaaday oo dhan waa uu nin amiir noqday ama waa nin cariifa ama waa nin wasi'a kulli nin walba waxbuu ka soo maray ilaa fatan nin dhalinyara oo min alansaari ka mida moogi wiil yaroo ree ansaareeda unbaa ka ya ku jira waxaan yani weligiis aan wiil yani wilaaye waxaas aan qabanin waay qaala wuxuu yidhi ana ukafinuka anaa ku kafanaya fii ridaa'i baan kugu kafanaya haadaa oo kana ow fii sawbayni laba maraan ku gelinaya oo min hiyaabii dharkayga ka mida min ghazli ummi dharkayga aniga aan qabo min ghazli ummii buu ka ahaaday hooyada yacni duntii ay samaynaysay iyo waxyaalihii ay samaynaysay intaan suuqa geysanaan kusoo gadanaynay waxaa u weeyo dharka anigu aan qabo meel kale oo iga soo galay ma jiro ay kaasaa marka xalaasha ugu dhow sooma qaala wuxuu yidhi fakaayahay fakafani anta adiga uuni kafan dharkaaga igu kafan nin kale yuusa igu kafani fakafanahu lansaariyu ninkii ansaariga abaa kafanay wadafanahu huwa iyo wanafaru ladiina kaanuu macahu jamaacadii iyo asagii baa duugay markaa meeshii baa lagu duugay wa qiila waxaa la yidhi inahu awsaa zawjatahu wa ghulaamahu an yuqasila yani sidaasuu ge markuu dhimanaya noocaasuu ku dhintay baa layidhi waxaa kaloo la wariyaa yani markuu dhintay oo naftu ka baxday oo meeshaa cidladuhu ku dhintay oo zawjadiisiibu u dardaarmay iyo addoonkiisi inay dhaqaan oy kafanaan oo wayajcalahu calaa qaaricati dariiq waddadaas dadku maraya waddadaa weyn intay qaadaan waddada undhigaan bas waddadaa dad unbaa soo mari doonee yani waddadaa undhiga oo qoladii ugu soo horraysa soo marto waa meydka abudarulkafaariya ha la duuga dhaha un bas adinku marka waddada igeeya un markaad kafantaan oo ay dhaqdaan wa awalu rakbin yamuru yaquulaani lahu inay u yidhaahdaan haadaa abudar kan waa abudar saaxibu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam waayo waa rasuulka ilaahay saaxiibkiisa fa aciinuunaa calaa dafnihi wardugidiisa noogu kaalmeeya dhaha ay dadka ilaahayo waaweyn ayaa sidaa u dhimanaya wa ayaa sidaa u dhimanaya marxaban waayahay qisa waxaa lagu wariyey ay nin culimmadii hore yani yani awliyada ahayd ka mid a ayaa wuxuu yidhi meel baan imaanay markaasaa waxaana laga hor keenay waxaa soo baxday buu yidhi yani janaazo janaazadaasoo dad fara badan ay wadaan oo dhinacyaha ka wadaan markaasaa weydiiyo waxaan idhi buu yidhi ninkaa meesha qofka meeshan ku dhintay muxuu ahaa markaasaa la yidhi waa sheekhii fulaan ahayo yacni nin weyn ahoo ilaahay awladiisa ka mid ahaa buu ahaayo ninkaas weeye ninka aanu duugeyno ninka ninka dhintay ee la wado meydkiisa waayahay markaasuu wuxuu yidhi allahu lmustacaan haakadaa yamuutu lwliyaa ay ilaahay baanu latala midka la tala saaranaya oo ilaahay ma saasay u dhintaan dadka waaweyn oo awliyada ilaahay markaasaa la su-aalo liisay u dhintaan waayahay nimanka awliyada ilaahay oo waaweyn waxay ku dhintaan buu yidhi meelaha masaabisha meelaha qashinka lagu daadiya iyo meelaha duurka oo baagooyada halkaasay isaga dhintaan meydkooda laga qaado wataakuluhu lkilaabu hadday doonto eydaaba baktigooda iska cunto meydkooda iska cunto le meydkooda iska cunto wahaakada marka ma aha in uun haddii duugtaada uun yani khalqiga oo dhan isugu yimaado oo si cajaa'ibla loo duugo duugtaada loo duugo maayo ma ku tusinaysa yani inaad yani ya nin ilaahay agtiisa ku weyn aad ahayd un keli marxaban marka dadka ilaahay agtiisa ku weyn oo dhan macana ilaahay unbaa oge ayagoo khalqiga agtooda waxay ka yihiinba male ay marxaban ilaahay agtiisa unbay darajo weyn ku leeyihin marka yani abu dar de saxaabiga jaliilka saaxibu rasuulilahi baa saa u dhimanay meeshaa duurku isaga dhintay ka tamriidinaya male meesha isagiy zawjadiisii bas unbaa la joogtay iyo addoonkiisii wa